Isbitaalka Gobolka Banaadir yaa waliba ku umulay hooyo Soomaaliyeed taas oo yaal mar Ilaahay sii afar awlaad oo si nabadgelyo ka dhali. Safiyo Xuseen Cali yaa markii hore la kushani magaalada Jallaqsi ee gobolka Hiirana meelaas oo hayti magaaladii iyo ka noolaaytee. Safiyo Xuseen yaa anka horeyntii ku warbiidi hadda sidii xaaladii eeta.
maasha allah tabaarakallah waa ku faraxsan ilaahay baa ii gargaar caruurta ugu horeeyay lama aa lama aa maasha allah waa iska dareen faraysana laaka alxamdulilah ilaahay xaggiisa waa ku mahsana shan biri hal biri hal biri aan ka maqnay bas maasha allah maasha allah waa igu dadaaleen waa mahadsanyi maasha allah waa ku faraxsana ilaahay baa igu mahadsan ilaahay waa ii fudude wax ku barbaara aan ku daga oo waxa ugu tara oo aan numahayeed aan ku daga oo baara allah iga dhig degmada oodweyn daynil jala marka jalaqsi quraca jafna ma maqasha waa ilaahay ina guul igu siiya ood wax ku hela oo anan iikana ku barbaara anina ku barbaara idinkana maxayeed oo niigu mahadsadaa Fartuun Shariif Maxamed agaasimaha isbitaalka aadi iyo dhalaanka ee Banaadir ayaa sheegtay in hooyo Safiyo Xuseen iyo heli gargaar fayla haddana iyo feelinga iyadii weliba awlaadiye runtii isbitaalka banaadir ee astaantiisa waa inuu u shaqeeyo hooyada iyo dhalaanka soomaaliyeed Ee, tanna waxay ka mid tahay adeegyada aan bixino midka ugu muhiimsan oo caruur oo mutaana ah een, ilaa afar gaaraya ay ku dhashaan markii labaad inta taariikhda la xasuusto Een, waxayna ku tusinaysaa sida hooyooyinka ay usoo dooranayaan isbitaalka hooyadii dhalaanka iyo shaqaalaha oo ah kuwa een, aqoon durugsan u leh ee, dhalinta iyo adeega caafimaadka hooyada dhalaanka dhiirgelin ay noo tahay sidoo kale annagana waxaan u nahay dhiirgelin hooyooyinka soomaaliyeed